بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah lixdii hoggaamiye ee ciidan ee ugu sarraysay kooxaha muqaawamada filistiin oo uu ku jiro taliyihii guud ee guutooyinka cisudiin alkhasaam maxamed addayf oo lagu dhawaaqay ishtishaadkooda shan iyo toban bil kadib howlgalkii duufaanul aqsa haddaba sidee ayay xoogaga wax iskacaabinta ugu suurto gashay inuusan firaaq ku imaan hoggaankooda militari dhoola tuskii ugu ballaarnaa oo maanta ka dhacay magaalada khaza iyo kooxaha muqaawamada filistiin oo soo bandhigay ciidan u dhisan hab nidaami ah oo ay u dhan yihiin hubkooda maxay tahay fariimaha ay dirayaan dhoolatusyadan iyo awoodda ay la soo baxeen mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya kooxda r s f ee dalka suudaan oo iscasilaad ku dhawaaqay maalmo kadib markii kooxda la dhaxalsiiyey guuldarrooyin aad u ballaaran laba maalmood kadib musiibadii shilka diyaaradda ee maraykanka ku habsatay diyaarad kale oo burburtay iyo dhammaan dadkii saarnaa oo halaagsamay donald trump oo ku dhawaaqay inuu wado diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ciidanka maraykanka uga saarayo dalka suuriya maxaan ka naqaannaa dalka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka iyo sida uu islaamku ugu fiday dalkaas qodobbadaas iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها waa hagaag waa maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labada bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kadib shan iyo toban bil oo ka soo wareegatay markii muqaawamadu ay ku dhawaaqeen howlgalkii duufaanul aqsa ayay shacabka reer filistiin hureen hoggaan askar shacab oo isugu jira rag dumar carruur waayeel iyo ciroole abuu cubayda ayaa habeennimadii jimcihii ee lasoo dhaafay kelimad uu jeediyey oo soconaysa muddo toban daqiiqo ah wuxuu ku iclaamiyey ishtishaadka lix hoggaamiye ah oo ugu sarraysay guutooyinka hubaysan ee muqaawamada kaasoo uu ku jiro maxamed adayf abukhalid taliyihii guud ee guutooyinka cisudiin alkhasaam waxaa sidoo kale lagu dhawaaqay ishtishaadka marwaan ciisa oo ahaa taliyo ku-xigeenkii guutooyinka cisudiin alkhasaam ninkan ayaana ahaa caqliga iyo maskaxda muqaawamada وبعد استكمال كل الإجراءات اللازمة iyadoo la tixgelinayo dhammaan caqabadaha amniga ee uu keensada dagaalka kadib marka la sameeyey xaqiijinta loo baahan yahay lana qaatay dhammaan tallaabooyinka amniga ee laga maarmaanka ah waxay guutooyinka ashahiid cisuudiin alkhasaam ugu hambalyeynayaan shacabka weyn ee ummaddeenna dhammaan kuwa xortaha ee ku taagan dariiqa waxaska caabinta in ay shahiideen dagaalyahanno waaweyn iyo hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan golaha militariga guud ee guutooyinka cisuudiin alkhasaam shahiidka weyn ee ummadda hogaamiyaha maxamed addeef abukhaalid oo ahaa taliyihii guud ee alkhasaam hogaamiyihii weynaa ee shahiidka ah marwaan ciise abulbaraa oo ahaa ku-xigeenka hogaamiyaha khasaam iyo hogaamiyaha dagaalyahanka shahiidka ah ee khazi abudamaac oo ku magac dharaa abu muusa kaas oo ahaa hogaamiyaha qaybta hubka ee adeegyada dagaalka iyo sidoo kale hogaamiyaha dagaalyahanka geesiga ah raa'id thaabit abu muxamed oo ahaa hogaamiyaha qaybta quwada bashariga sidoo kale hogaamiyaha dagaalyahanka geesiga ah raafic salaama abu muxamed oo ahaa hogaamiyaha ururka koonfurta khan yunis waxaan sidoo kale hore u xaqiijinay intii uu socday dagaalka istishaadka laba hogaamiye oo kale ah axmed alkhanduur abu anas oo ahaa hogaamiyaha ururka waqooyiga iyo eman nofal abu axmed hogaamiyaha ururka dhexe ثابت أبو محمد قائد ركن القوى البشرية والقائد المجاهد البطل رافع سلامة أبو محمد قائد لواء خان يونس وكنا قد أعلنا خلال المعركة أيضا عن استشهاد القائدين المجاهدين أحمد الغندور أبو أنس قائد لواء الشمال وأيمن نوفل أبو أحمد قائد لواء الوسطى
abu cubayda ayaa sidoo kale kelimadiisa ku sheegay in raggan ay gaareen wixii ay tamaninayeen dhiiggoodana uusan ka qaalisaneen midka carruurta reer filistiin istishaadkooda kadibna ay soo baxeen qiyaado waaweyn oo masiirada sii wada وقد استشهد جميع هؤلاء الرجال العظماء مقبلين غير مدبرين في خضم معركة طوفان الأقصى في مواطن الشرف والبطولة والعطاء بين غرف عمليات القيادة أو الاشتباك المباشر مع قوات العدو في الميدان أو في حال dhammaan raggan waaweyn waxay shahiideen iyagoo ku guda jira dagaalka duufaanul aqsa iyagoo aan dib u noqon oo ku dhex jira goobaha sharafka iyo geesinimada waxay shahiideen iyagoo ku jira hogaaminta howlgallada dagaal toos ah ama kormeeriya furimaha dagaalka si ay u soo eegaan xaaladaha sufuufta dagaalyahanada iyo sidoo kale nidaamintooda ayna u maareeyaan habsami u socodka dagaalka waxay gaareen himiladooda shahaadada ee jidka alle taas oo ahayd yoolkooda ugu weyn waxay noloshooda ku soo gebagabeeyeen si sharaf leh iyagoo ku dadaalayay in ay u shaqeeyaan jidka alle kadibna u istaagaan xorriyaddooda muqadasaadkooda iyo dhulkooda dhiiggooda daahirka waxa uu xaqiijinayaa daacadnimadooda iyo nafhurkooda waxay sidoo kale ay caddaynayeen in dhiiggooda uusan ka qaalisanayn dhiigga cunug kasta oo reer filistiin oo ku nool dhulkan إدارة القتال وحققوا مرادهم بالشهادة في سبيل الله التي هي غاية أمنياتهم كختام مبارك لحياتهم الحافلة بالعمل في سبيل الله ثم في سبيل حريتهم ومقدساتهم وأرضهم استشهدوا ليوقعوا بدمائهم الزكية صدق انتمائهم وتضحيتهم معلنين بأن دماءهم ليست بأغلى عليهم من دماء أي طفل فلسطيني على هذه الأرض wuxuu sidoo kale xusay in daqiiqad ama xitaa hal saac intii uu socday howlgalkii duufaanul aqsa aysan wax firaaq ah ku imaanin silsiladooda hoggaanka inkastoo musiibo weyn ay tahay dilkooda ayuuna haddana sheegay inaysan saameyn ku yeelan doonin dagaalka ay ku jiraan sida uu cadowgu aaminsanaa maanta oo sabti ah ayay muqaawamadu dhoolotuskii ugu xoogganaa ka sameeyeen magaalada khaza iyagoo soo bandhigay qaybaha ay ka kooban yihiin ciidankooda dhoolotuskan ayaana ka dhacay degadda magaalada khaza boqolaal dagaalyahanno ah oo garawaxsan hubka nuucyadiisa kala duwan una labiseen sida ciidan nidaami ah oo ay u dhammaystiran yihiin agab weliba oo uu u baahan yahay askariga ayaa muuqaalada ka soo muuqday iyaga oo wata sawirada hogaamiyaashoodii shahiiday allah fadligii kadibna heerkan soo gaarsiiyey dhisayna cududan ciidan oo uu cadowgu loodin waayey dhanka kale muqaawamada ayaa maanta u muuqday kuwo fariin gaar ah u dirayay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo ah gaashaanka koowaad iyo birta difaacda yuhuudda xilliga uu dhoolotuska dhacayay ayayna wareejinayeen maxbuus yuhuudi ah oo wata dhalashada maraykanka وطريقنا وطريقنا حتى الوصول لقدسنا مصر الرسول الوصول لقدسنا مصر الرسول تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر في سبيل الله قمنا في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء وليعد الدين عزه وليعد الوقت ظهره وليعد من الدماء حط السيف قبال السيف حط السيف قبال السيف حط السيف قبال السيف حنا رجال محمد ضيف حنا رجال محمد ضيف حط السيف قبال السيف حط السيف قبال السيف حنا رجال محمد ضيف
haddaba iyadoo hogaamiyaashii ciidan ee muqaawamada la dilay maxay tahay sababta aysan wax saameyn ah ugu yeelan dilkooda sideese ugu suurto gashay in hoggaankooda uusan firaaq ku imaan maxayse tahay fariimaha ay dirayaan dhoolotusidan xoogan ay muqaawamadu maalmahan samaynayaan haddaba qodobkaas waxaa inala falanqeynayaa oo maanta barnaamijka nagala qaybgelayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed Een, aad baad u mahadsantaha suhayb Een, tan iyo markii een, abu cubayda jimcihii lasoo dhaafay uu ku dhawaaqay istishaadka hogaamiyaashii ugu sarreeyey kooxaha muqaawamada ee ka dagaalamaya dhulka filistiin waxaa si aad ah loo hadal hayey dowrka iyo kaalinta ay hogaamiyaashaasi ku lahaayeen dagaalka lagula jira yuhuudda ee lagu difaacaya dhulka muslimiinta ee reer filistiin inkastoo wakhtiga rasmiga ah ee raggaas la dilay uusan sheegin abu cubayda haddana waxaa loo badinayaa in sannaddii lasoo dhaafay labada kun ee afar iyo labaatanki dagaaladii iyo duqeymihii xooganaa ee ka socday magaalada ghaza lagu dilay hogaamiyaashaas gaar ahaan duqeyn aad u cusleed oo ka dhacday mukhayamka al-nusayraad xilligaas cadowga uu sheegtay inay ku dileen maxamed adayf warar kalena waxay sheegayaan in lagu dilay mukhayamka jabaaliya qaar ka mid a hogaamiyaasha oo hal meel aan ku wada shahiidin marka la eego heykelka iyo habdhismeedka xoogga muqaawamada siyaasi ahaan iyo caskari ahaan bay u dhisan yihiin waxaa muuqataa in marka hogaamiye laga dilo uusan saameyn weyn ku yeelanaynin halganka iyo wax iska caabinta ay ku jiraan tusaale ahaan istishaadka maxamed adayf waa la wada filayey in goor hore uu shahiiday marka laga soo tagay wakhtiga la iclaamiyey waxaana loo badinayaa in wakhtigaas uu ku beegnaa bishii sebtembar oo bishii sagaalaad ah xilligaas wixii ka dambeeyena camaliyaadka ugu daran ee yahuudda lagu beegsaday ayaa dhacayey howlgallo waaweyn ayaa waxay ka dhacayeen jabaaliya khan yunis iyo beytlaahiya waxaan ogeyn camaliyaddii istishaadiga ahayd bishii novembar ee lasoo dhaafay ka dhacday muqayamka jabaaliya halkaas oo askar fara badan lagu dilay yacni camaliyaadka ugu xoogan waqtiyadii la qiyaasayay raggaas in la dilay ayayba dhacayeen hogaamiyaashan muqaawamada ee la dilayna mid walba shaqada uu hayey tobannaan kale ayaa lagu aadiyey oo u diyaarsanaa in haddii hogaamiyahan uu shahiido isla markiiba shaqada uu buuxiya marka wax firaaq ah maysan dhicaynin sidaas ayayna kaga dabaasheen dhammaanba dhagaraha loo maleegay halganka filistiin ka socda waxyaabo badan ayuu kaga duwan yahay saaxadka kale dagaaladii jihaadka ay ka socdaan ee cadowga lagula jiro waa meel hareereysan ghaza labada kun iyo toddobadii ilaa labada kun lixdii ayaa lagu soo rogay hareereyn sidaas oo taana kooxaha iskacabinta way la qabsadeen ilaa markii dambe ay yeesheen tarsaano hub ah oo aad horumarsan oo qalqal gelinaysa ammaanka dadka yahuudda sahyuuniyadda ee xoogga lagu dejiyey dhulka filistiin marka dib loo milicsadana taariikhda kooxaha waskacabinta filistiin hogaamiyaal ayaa laga dili jiray sanad aan hogaamiye laga dilin oo yar tahay sidaas oo ay tahane sanadba sanadka ka dambeeya waxaa sii kobcaya aqoontooda military farsamooyinkooda iyo xataa teknolojiyadda oo ay ku dheereeyaan oo howlgalkii duufaanta alaqsa waxaynu arkaynay diyaaradaha dronis kuwa casri ah oo ay u isticmaalayeen burjiga muraaqabada ee saldhigyadii hareeraha magaalada ghaza ee yuhuudda ay weerareen taas oo sababtay in dhammaanba ay adeegii war isgaarsiinta ciidamada yuhuudda uu jarmo sidoo kale waxay tashwiish ku furaan qalabka isgaarsiinta ciidamada yuhuudda iyo sawaariikhda lidka diyaaradaha maraykanku farsameeyo ee batriotic loo yaqaano iyo midka taad loo yaqaano oo dhammaantoodba ay ku fureen tashwiish taas oo sababtay in marka ay sawaariikh ama diyaarado daroon ah ay ku tuuraan dhanka yuhuudda qalabkaas uu shaqayn waayo ciidanka yuhuuddana qudhooda dhowr jeer ay qirteen marka suheybo marka muqaawamadu waa rag dhinacaas ka dhisan oo dhanka hogaanka iyo farsamaynta hubkaba goor hore iska diyaariyey tan iyo markii uu bilowday heshiiska xabad joojinta ah magaalada khaso oo hadda laga joogo afar iyo toban maalmood waxaa dhacayay maalin walba marka la sameynayo maxaabiis iswadaarsi waxay soo bandhigayeen ciidamo aad u fara badan dhoolatus ayay ku soo bandhigayeen burburka guryaha ee dushooda taas oo runtii macnawiyaadka yahuudda saameyn ku yeelatay wasiirka amniga qowmiga yahuudiga ah ee iscasilay wuxuu sheegay intani ay muujinayso astaan ay u tahay in heshiiska xabajoojinta uu yahay safqo istislaami isdhibid ah oo yahuudda lagu dhaqray wargeyska macaarif warays uu siiyey wasiirkaas wuxuu ku caddeeyey in dhowlatuska military ee muqaawamadu ay ka sameynayaan magaalada ghaza markay maxaabiista yahuudda ay wareejinayaan ay dirayso fariimo dhowr ah fariinta koowaad wuxuu ku sheegay inay tahay in ay muujinayaan awooddooda military in ay muujinayaan hubka ay ka khaniimaysteen yahuudda oo miiska ay soo saaraan dagaalyahanaduna ay ku labisan yihiin wuxuu sheegay intaani ay ihaano ku tahay ciidanka ugu weyn mandiqada bariga dhexe siduu hadalka u dhigay wasiirka amniga qowmiga yahuudda sidoo kale wuxuu sheegay in cadadka haa'ilka ah ee xoogga wax iska caabinta hubka ay wataan iyo een, sida ay iskula jaan qaadayaan oo u midaysan yihiin ay tahay waxaan la suuraysan karin tanna meesha ay ka saarayso ahdaaftii dagaalka ee netanyahu uu iclaamiyey bishii oktoobar oo ahaa kow in xoog ay kusoo furtaan maxaabiista een, yuhuudda laga qabsaday labo in ay tirtiraan oo ghaza ay ka saaraan xoogga muqaawamada ghazana ay lamid noqdaan daanta galbeed addifa alqarbiya oo meel wax iska caabinta ka caagan ay noqoto waxaas oo idil een, waxaa beeniyey oo itus oo taabsi ka dhigay een, dhoolatuska militari ee kooxaha muqaawamadu ay soo bandhigeen dhoolatus iyagu ay video iska soo duubeen oo dicaa'ihana ma ahayn wuxuu ahaa mid warbaahinta madax bannaan ay joogtay hay-adda saliibka guduudan ee maxaabiista kala wareejinaysana ay ee wufuud ay u joogtay ay arkaysay dowladaha ee dhexdhexaadayaasha ah masar qatar iyo maraykanka iyana ay wakiilo u joogeen oo cadowgaas indhahooda ay ku arkayeen kooxihii muqaawamada oo awood leh Ee, arrinta kale ee sohaybo iyadana saameynta nafsaaniga ah ku keenaysa yuhuudda sahyuuniyadda waxay tahay maxaabiista la daayay fariimo ayay gudbinayaan qaabkii loola tacaamulay een, marka la sii daynayey qaabkii dhoolatuska meeshii lagu sameynaya iyaga ayaa joogo fariimo ayay marka ay dirayaan waxaan ognahay mid ka mid a maxaabiistii lasii daayay ee soo islaamtay iyadoo sheegtay in raggay gacanta ku ay ahaayeen rag ee, xil iska saaraya een, maxaabiista inay ahaayeen kuwa naftooda ka hormarinayay ilaalinta iyo badqabka maxaabiista ay gacanta ku hayaan marka dhoolatusyadan ee, midkii ugu xooggana horta maanta ayuu dhacay oo fagaaro ku yaala magaalada ghaza een, oo dhoolatusku uu ka dhacayay khamiistii kii dhacana ee runtii ee, mukhayamka ee, jabaaliya ka dhacayna saameyntiisu aad ay u xooganeed oo falanqayaal yuhuud ah iyo kuwa amerikaan ah ayaa warbixin ay ka qoreen waxay ku sheegeen inay haziimo ee ay muujinayso markii gurigii yaxya asinwaar hortiisa ee lagu wareejiyey een, haweeney lagu magacaabo arbil yahuuda oo ahayd haweeney ka tirsanaad ciidanka yahuuda weliba benyamin netanyahu si aad ah u doondoonayey kole iyana fariin ayay saacan gudbisay marka waxaa la dhihi karaa waxa ghaza ka socda ma ahan intisaar een, caskari oo keliya ee waa intisaar iyo guul kale oo macnawi ah oo muqaawamadu ay soo hooyeen
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa dowladda venezuela oo ku dhawaaqday inay sii daysay maxaabiis ameerikaan ah kadib kulan dhex maray maduro iyo trump sida uu daabacay joornaalka alqudus alcarabiya maraykanka iyo venezuela ayaa ugu dambayntii waxay isku afgarteen sii deynta ilaa lix maxbuus oo u dhashay dalka maraykanka kuwaas oo in muddo ah ku xirnaa gudaha dalka venezuela kadib kulan dhinacyo badan taabanayay oo dhex maray nicolas maduro iyo donald trump sidoo kale kulankan inta uu socday waxay dhinacyadu ka wada hadleen arrimo dhowr ah sida qaxootiga u dhashay dalka venezuela ee ku sugan gudaha dalka maraykanka qaabkii loola tacaamuli lahaa xilla nicolas maduro uu ka baqanayo in dadkiisa ku sugan maraykanka loola dhaqmo si la mid ah kuwii u dhashay Colombia iyo Brazil oo qaab qoorqabad ah looga soo saaray gudaha waddanka Mareykanka. Waxaa dhanka kale hadda la saadaalinayaa in dhinacyadu ay qaab bilaa shuruud ah isku dhaafsan doonaan maxaabiis fara badan oo ay kala haystaan, sida kuwa geysta dembiyada dhexdhexaadka ah iyo kuwa dhoofiya daroogooyinka halista ah. Waana mid soo dibcinaysa cilaaqaadka Maduro iyo Trump ayaana ugu dambeyntii la yidhi. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa kooxda RSF ee dalka Suudaan oo ku dhawaaqay saacadihii lasoo dhaafay iscasilitaankiisa kadib guuldarooyin isdaba joog ah oo soo gaaray kooxda waa qodob kale oo aan isdultaag ugu samayn doona xubinta wargeysyada sida uu daabacay joornaalka suudan tribony waxaa iscasilaaddiisa ku dhawaaqay ayuub cusmaan naxar oo ahaa la taliyihii taliyaha ciidamada taageerada degdega ah isagoona walaac daran ka muujiyey guuldarooyinkii isdaba joogga ahaa ee ay waayadan dambe la kulmayeen kooxdiisa dacmu sariic dhanka kale waxa uu ninkan sheegayaa in asbaabaha ku dhaliyey iscasilitaanka ay ka mid tahay beegsiga ciidamada rsf ay u geysanayaan shacabka isagoona qiray in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku beegsan jireen shacabka har iyo habeenna ay ku garaaci jireen madaafiic culculus waxyaabahaas oo idilna wuu adkaysan waayey ayna ka mid tahay sababaha ku dhaliyey in xilka uu ka dego anigu qayb kama noqonayo dembiyada sida joogtada ah u dhacaya iyo bartilmaameedsiga dadka rayadka iyadoo badqabka noloshu ay had iyo jeer tahay mudnaanta koowaad ee laga horumarinayo danaha siyaasadeed iyo faa'iidooyinka kale waxaa sidaas yidhi mas-uulkan ku dhawaaqay iscasilitaankiisa middan ayaa mar kale waxay marag fur ku noqonaysaa sida dacmu sariic ay u daadinaysa dhiigga shacabka suudaan ee aanan waxa lugta ah ku lahayn hardanka ka dhex socda labada jenaraal ee cabdilfataax al burhaan iyo maxamed xamdaan doglo walow milatariga suudaan isaguba dhankiisa uusan yaraysan oo uu geysanaya xasuuqyo bahalnimo dhanka kale iscasilitaanka naxar ayaa timid saacado kadib markii ciidamada suudaan ay guulo ka gaareen dagaalka ay kula jiraan r s f sida inay goodoomiyeen taliska guud ee ay fallaagadu ku leeyihiin gudaha caasimadda iyadoo ka hor ay dhaceen duqaymo xooggan oo lala beegsaday bartilmaameedyo dhowr ah oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka janjawiidka markan iyo qodobka xiga xubinta laba maalmood kadib musiibooyinkii shilalka diyaaradaha ee maraykanka ku habsaday waxaa lagu warramayaa in diyaarad kale ay burburtay saacadihii koobnaa ee lasoo dhaafay iyadoo ay dhinteen dhammaan dadkii saarnaa sida ay daabacday jariirada the independent diyaarad nooca yar ayaa ku burburtay magaalada filadelfiya ee gobolka benesylvania ee dalka maraykanka waxaana lagu warramayaa inay sababtay dab xoogan oo ka kacay diyaaradda maamulka duulista hawada maraykanka ayaa sheegay in ilaa lix qof ay saarnaayeen diyaaraddaas kuwaas oo baaritaan dheer kadib la shaaciyey in ay dhammaantood geeriyoodeen oo aysan nafba dhul la soo dhicin maadaama diyaaraddu kadib soo dhicisteedii ay samaysay qarax xoogan oo ay adkayd in qofi uu ka badbaado waa sida la xaqiijiye eh waxaa muddooyinkan dambe gudaha dalka maraykanka ku lixaadsanaya burburka diyaaradaha yaryar iyo kuwa waaweyn intuba ee qaada dhowrka boqol ee qof waxaana xusid mudan in laba maalmood ka hor ay dhacday diyaarad rakaab siday oo ay ku nafwaayeen ilaa lixdan iyo toddoba ruux waxaana dhacdadan laga soo diiwaangeliyey magaalada washington d c innagoo markaan marayna qaybihii ugu dambeeyey ee xubinta aan markan meleecsanna dhanka wargeeska ra'yulyowm oo daabacay donald trump oo ku jira diyaargarowgii ugu dambeeyey ee uu ciidankiisa kaga saaranayo gudaha dalka suuriya sida xogta jariiradu ay tibaaxaysa afhayeenka aqalka cad ee maraykanka ayaa xaqiijisay in madaxweynaha maraykanka donald trump uu waday dib u eegis ballaaran oo kama dambays ah oo uu ku samaynayo masiirka ciidamadiisa ku sugan gudaha suuriya haweeneyda afhayeenka u ah aqalka cad ee maraykanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in washington wixii hadda ka dambeeya aysan ku mashquuli doonin dhibaatooyinka ka jira suuriya taa beddelkeedna uu maamulka cusub ee maraykanka go'aan ku gaari doono in ciidankiisa ku sugan uu ka saarta halkaasi waxa uu hadalkan ka soo yaray maraykanka xilli turkigu uu doonaya in trump askartiisa uu kala baxa suuriya si uu ula loolamo maleeshiyaadka kurdida ee uu hadda garab taagan yahay maraykanka kuwaas oo gacanta ku haya dhulka ugu khayraadka badan ee gudaha suuriya sida goobaha shidaal ee ugu badan oo ay kurdidu haystaan boqolkiiba siddeetan xukuumadda ankara ayaana doonaysa in washington markii ay askarteeda ka saarata gudaha dalka suuriya ay soo gebagabayso guud ahaan maleeshiyaadka kurdida ee ay loolanka kula jirta muddada fog guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkeen suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها waa hagaag maxaan ka naqaannaa dalka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka sideese dalkaas islaamku ku soo gaaray warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaarif cabduqaadir
indonesiya oo ay ku nool yihiin wax ka badan rubac bilyan dad muslimiina ah waxuu marso ahaa dalka ay ka soo jeedaan qaar ka mid ah cadaadii ugu xoqdiga iyo cadaawadda badneed islaamka si ka duwan sifada mucjisada wadata uu maanta ku soocan yahay oo ah in uu tusaale u yahayba muslimiinta ku nool caalamka waxaa dalkan uu islaamku ku faafay iyadoo la adeegsan cudud ciidan iyo culimo balse dhacdadaas oo islaamiyada dalkan ay ahayd mid ka duwan in dadka lagu khasbo ama awood loo adeegsado waxaana sidaas darteed dalkani uu noqday waddanka ugu weyn ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka arrinkaas oo ilaa hadda loo tixgeliyo waxaa dhanka kale aad u yar dadka la socda sheekada qaabkii uu dalkan islaamka ugu soo fiday heer loo tixgeliyo inuu yahay dalka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka dalkaas oo aan ognahay in dowladda xukunta ay tahay mid calmaaniyaed kufri ah dhinac ka mid a aragtida ku saabsan qisada islaamka ee induneesiya waxay taariikhaanadu sheegaan in islaamku uu si toosa dalkaasi uga yimid jasiiradda carabta ka hor qarnigii sagaalaad ee miilaadiga halka qaar kalena ay sheegayaan in ganacsatadii suufiyiinta ay islaamka soo gaarsiiyeen jasiiradda induneesiya qarnigii laba iyo tobnaad ee miilaadiga kuwaas oo la sheegay inay ka imaanayeen mandiqadda gujaraata hindiya ama si toos ahba kuwa islaamka ka soo bartay bariga dhexe marka ay qaateenna soo gaarsiiyeen induneesiya sidoo kale waxaa jirta oo iyadana la sheegaa taariikh ahaan in haweeney amiiraad muslimad ahayd ay iyaduba sabab u ahayd in wax badan ay ka bedesho nisbada dadka muslimiinta ama ay sii xoogeystaan muslimiinta ku nool jasiiradaha induneesiya haweeneydan oo lagu magacaabi jiray atshambana ayaa boqorkii maamulayay gobolka jawa al wusda ama central gawa oo ka dalbaday inuu guursado intii lagu guda jiray qarnigii labaiyo tobnaad ee miilaadiga waxay ku xirtay shardi ah inuu soo islaamo ka hor inta aysan isguursan boqorkii ayaa qaatay islaamka waxaana halkaas ka bilowday casri cusub oo ka dilaacay jasiiradahaasi gaar ahaan gobolka dhexe ee jasiiradda jawa iyadoona waxay markaa ka dambeeyey ay dhismeen imaaraad islaamiya oo yaryar kuwaasoo sanadku markuu ahaa kun shan boqol koob iyo tobankii miilaadiga ku dhawaaqay midnimo bileerun ka hor intii gumaystay reer yurub xooga ku qabsan jasiiradahaasi laba boqol iyo toddobaatan milyan oo muslimiin ayaa ku nool waqti xaadirkan dalka induneesiya kuwaasoo tusaale cad ka bixinaya asal ahaan qaacidada sharciga ee muujinaysa in islaamka uusan waxay karaaha ku jirin oo boqolaalka milyan ay ka turjumayaan rabitaankooda islaamka kadib markii ay arkeen xaqiiqadiisa saashan afar boqolkiiba dadka ku nool induneesiya waa muslimiin ku dhegan madhabka shaaficiyada shaakada mandiqadan iyo sidoo kale jasiiradaha milaayo ay ugu horeyso maleesiyada hadda dhisan waxaa sidoo kale ka markhaati kacay koox ka mid ah dhulmarinada caanka ahaa sida ibnu baduuda kuwaasoo xaqiijiyay in faafitaanka islaamka iyo jasiiradahaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen gaawo iyo sumatra aysan ku imaan seef ama si qasab ah ka hor intii uusan islaamku soo gaarin dhulkaasi waxaa diimihii ay dadku haysteen ay ahaayeen buudiyada iyo midda hinduusiyada waxaana faafidda islaamka ku socotay si tartiib tartiib ah ilaa ay qabsatay kuna xoogeysatay jasiiradahaasi inkastoo dukumentiyada taariikheed ee dalka ay ku jiraan aragtiyo kala duwan aysan ahayn kuwa dhammaystiran oo lagu kalsoonaan karo haddana caddeemaha xadidan waxa ay qaarkood tilmaamayaan in ganacsatada carabta ee xidhiirka la lahaa dalalka fogfoga iyagu sabab u ahaayeen in uu islaamku ku soo fido dalkani kuwaasoo laga soo bilaabo qarniga labaad ee hijiriga oo ku beegan kii sideedaad ee miilaadiga isaga kala safriyey dalalkaasi halkaas oo loo celiyo taariikhda islaamka ee induneesiya waxaabihii keenay soo islaamyada dadkii ku noolaa induneesiya waxa uu caansana sida ku xusan caddeemaha qaar ee muujinaya taariikhda islaamka ee dalkaasi in ganacsatada ka soo jeeda xadaramuud kuwii reer cumaan iyo ganacsato kale oo muslimiin ah ay ka guursanayeen mandiqada jaw taasoo iyadana ka qayb qaadatay in islaamka kusii bolaalo mandiqada islamarkaana sabab u noqday soo islaamyada in badan oo ka mid ah dadkii deganaa jasiiradan waxaana ka dhashay in saameynta islaamka kusii fido induneesiya oo idil markii uu boqorkii jaawada dhexe qarnigii labayo tobnaad uu guursaday atshampana oo ahayd amiiraddii muslimaadda waxaa mandiqada martigelisay isbedelo xoogan dhammaadka qarnigii saddex iyo tobnaadna wuxuu islaamku kasii gudbayay waqooyiga jasiiradda soomotara halkaas oo islaamku ku gaaray dacwada marxaladdii ugu horreysay ee futuuxaadka ay sameynayeen muslimiintii cusbeyd ee kasoo jeeday jasiiradahaas oo durbadiiba bilaabay duulaanada iyo furashooyinka waxaa raggaasi hormuudkooda laga xusi karaa boqor saarix iyo sidoo kale wiilkiisa boqor daahir islaamku wuxuu ku faafay jasiiradda soomotara iyo guud ahaan jasiiradaha malaayu gaar ahaan induneesiya iyo maleesiyada maanta isagoona ku fidiyay si tartiib tartiib ah oo ay ugu wacan tahay dadaalada saldanadii somatara iyo sidoo kale dowrka muhiimka ee culimada iyo ganacsatada sida uu tilmaamayo mid ka mid a dhulmaranada wax ka qora arrinkani islaamku waxaa hore ugu faafay xeebaha waxaana inuu ku sii fido gudaha somatara ay ahayd mid si weyn u xoogeysatay kadib markii shariifkii maka oo nin lagu magacaabo sheekh ismaaciil u soo diray si uu diinta islaamka ugu faafiyo gobolka isagoona ka ambaqaaday magaalada lamber taasoo ahayd markaasi magaalo ay ku nool yihiin qoysas muslimiin ah kuwaasoo si fudud xaggooda uga sii faafay islaamka intii lagu guda jiray qarnigii shan iyo tobnaad iyo lix iyo tobnaad wuxuu islaamku si aada ugu faafay jasiiradda jaaba maleesiya isidoo kale gobollada kale ee koonfur bari aasiya waxaa la sheegay in nidaamka gobolladan uu qayb ka noqday dhaqanka iyo nolosha dadka inkastoo aan si faahfaahsan loo diiwaan gelin taariikh guud oo caddaynaysa sidii uu ahaa faafitaanka islaamka tani waxay ahayd qaybun ka mid ah qisada faafitaanka islaamka ee jasiiradaha milaayo iyo bartamaha induneesiya iyo sidoo kale maleesiyada hadda jirta hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى